saddex qof oo laba ka mid ihii ay caruur yihiin halka kan kalena ha uu waayeel yahay ayaa ku geeriyooday oo gaajo iyo harraad aawadeed ugu geeriyooday deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo iyadoo deegaanadaasi ay buux dhaafiyeen qoysas xoolahooda ay abaartu ka galaafatay dadkaasi ayaa xaalado qallafsan hadda waxa ay ku wajahayaan tuulooyinka galbeedka kaga beegan magaalada kismaayo warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheenna aadan maxamed salaad aadan kismaayo dadkan u dhimanaya gaajada iyo haraadka ee ka jira deegaanada galbeedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale guud ahaan dhulka miyiga ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaar kulul ay ku dhufatay deegaanada galbeedka magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland waxaana isa soo taraya qayladhaanta ka imaanaysa dadka ay saameeyeen abaaraha kuwaas oo badankoodu xooluhu ay ka leedeen islamar ahaantana ay ku soo barakaceen magaalooyinka boqolaal ka mida dadka ay xoolahoodu ka leedeen ayaa dhowaantan soo gaaray deegaanka cabdalla biroole oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir dhinaca galbeed magaalada kismaayo kaga beegan maryan maxamed aadan oo ka mid ah haweenka kusoo barakacay deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa v o a uga warantay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadaasi aalka magaciisa aan ka yimid waa xaal aad u foolxumo ninkii u joogtay toban u joogtay iyo ninkii kun u joogtayba isku wada mid ay yihiin oo aad u dhibaataysan caruurtooda iyo waayeeladooda iyo ilmahooda dhan iyo raggooda dhan isla wada rafaadsan haddana ku nool geeda hoostiisa haddii ala yidhaaha ku imaanay tuulada cabdilla berool hooyadna ma hayna oo geed aan waadana maogi wax kaloona hayanan ma gaartahay marka caruurtana banaankay naga jiifaan cunto lama haysto biyo lama haysto kulli waa isku wada mid dadka xoolaha ka dhamaadeen waa isku wada mid marka dhibaatadaas aad ay fool xulaa meesha taallo haddii ala yidhaaha laba qo saddex qofaa dhimatay duq waayeelay laba caruuraa dhimatay foos bile cali oo ka mid a ururada haweenka ee ka jira deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa sheegtay in dadka soo gaaray deegaanadaasi ay u badan yihiin haween iyo caruur kuwaas oo la ildaran dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi xaalado bini-aadanimona ay halkaa ku haysato rakacayaasha iyo istaagina weli ilaa saaka xitaa ay qoyas soo degaayeen dadkiina ma haystaan hadda weli hoy fiican oo ay degaan iyo wax ay cunaan iyo wax ay cabaan intaba waxaan ka ahayd wixii tuulada iska aruuriyaan tuulada iyadoo abaar ay saadnay dhibaato intaas leegaa tuulada ka jirta iyo dadka imaada dhan waxaan ku baarti lahaa in hay-adaha ka shaqeeya meneritiga iyo dhan inay u gurmadaan ee barakacayaashaas ay wax u qabtaan inta tuulada cabdalla biroole dowlad goboleedka jubbaland dowladii ay imaato hay-adihii ay imaadaan la arka dadka xaaladooda macalla cabdi sheekh aadan oo ka mid a waxgaradka deegaanka cabdalla biroole ayaa v o a uga warramay dhibaatada soo gaartay dadka reer guuraaga ahi ee xilligan xoolahoodu ay abaaruhu ka galaafteen horta konton iyo shan sanaan jira adduunka intaan saarnaayay wax bakti ah oo dalkan yeele ee halaagaan oo kale adduunka horrima soo mara ilaahay baa ka codsanayna in ilaahay maarata dhibaatada naga bixiyo saameynta ay ku yeelatay in alle intii tuulo ahayd ee galbeedka cabdalla biroole ee baaldi jirtay sida feer sagaara yaqshabeel sida meeshii la keeniyay lalahaa sida qurdhugwaalow sida filfille ummadihii deganaa oo dhan waraha iyo wax aaadi guryoo dhan ayaa dalka ku soo hayaamay oo xoolahoodiina waayay ilaahay unbaa ka bixi kara guddoomiyaha deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo mukhtaar maxamed axmed ayaa v o a u sheegay in saddex qof ay gaajo iyo haraad ugu geeriyoodeen deegaano ku dhow dhow cabdalla biroole islamar ahaantana laba caruura iyo haweenay da-ahi ay gaajo ugu dhinteen deegaanada galbeedka magaalada kismaayo waan haynaa caruur baan haynaa iyo laba caruur iyo qof waayeel baan haynaa oo oon iyo haraad u dhintay sabab tahay oo sabab tahay kadib markii ay waxayna waayeen gaadiid waxay ku qaataanna way waayeen gaadiid biyo ay ku doontaan oo goobaha biyaha ay ku tagaanna way waayeen saddexaaba magacyadii gabagabo ay yihiin waxaan haynaa hadda aan hadlay jiray laba caruura iyo qof waayeela oo banaanaysa abaartan aligeed u dhintay xoole wixii ay soo watayna sidii aan soo qaadeenay annagoo la jirin dhammaan dooradii waxaan ka soo qaadantaan weyna intaan karato ku soo qaadnay gaari aan kaga soo tagnay oo kaamkaan ka keennay tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaano badan oo ka tirsan jubbaland waxaa isa soo taraya qayladhaanta iyo sidoo kale barakac aada u xoogan oo ay sababeen abaarahaasi waxaana lagu arkayaa tuulooyinka iyo sidoo kale galbeedka magaalada kismaayo dad aad u tiro badan oo xooluhu ay ka leedeen balse waxaa soconaya gurmadyo kala duwan oo dadkan la gaarsiinayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo